asalaamu calaykum xuseen walaal aada u mahadsan tahay magaca saxda waxaa waaye regular canadian immigration consultant xafiiska waxaa ka furtay western alliance meeshay soomaalida ka badan yihiin um, saasna waxay u eh waxay u tahay because um, aada iyo aada waxaa arkay baahi badanaa jirto markay ku imaato immigration oo soomaalida aada ay u dhiban yihiin ee cawis badan u baahan yihiin aa arkay aan baahida marka arkay intay la eg tahay aa igu aa igu aa khasabtay inaa xafiiska furo sidaa dadkaygu u cawiyo oo waxa immigrationka ee issues ay haystaan inaa ka cawiyo whether ee tahay um, sharci laga ceshtay qof inta joogo ama qof oo rabo uh, familigooda inay inta ay keensadaan hadday qoyskooda tahay ilmahooda hadday tahay iyo ama qof oo family ahel yihiin ay rabaan inay inta keenaan so saasaa u furay xafiiska aadan ugu faraxsanahayna dadkayga meesha u joogaan u fadhiyo aa ahay qof oo immigration bartay sidaa dadkayga kaga faa'iideysiiyo programska dham oo oo canadian governmentka ay markasta sameeyaan waa tahay maryam dhibaato badan ayaa jirta oo dhanka sharciga u haysata dhallinyaro soomaali ah oo ku cusub dalkan dhallinyaradaas ma idanla soo xiriireen maxaadse ka caawisaan haa dhibyaal aada u badanaa arkay hadda sanadkan lagu jira dhib badanaa arkay dhalinyaro fara badana i imaadeen oo ila soo xiriireen oo isoo waceen oona xafiiskana igu imaadeen oo dhib badan heystoo intay kasoo bixin dalkooda oo lagu dhahayo visra visa ku sameynayna markaas kadib markaa xagga tegtid shaqana diyaaray ku tahay qafa erboor kaa qaada guriga luugeyna dadka dham la dhahaa marka ay imaadaana inta waxay la kulmaan nolol aada u adag oo aadna u dhib badan hadda runta la sheego markay dadka inta imaadaana anay la kulmaan waxaa arkaa inaa wax loo sameyn karin jirin because visra visa ku imaadeen wax badanoo waxaa ku jira oo oo albeen ee iska samaysteen agentka oo run u ahayn qofka solaahi aadaa arkay dhalinyarada inta imaadaan aaday u dhiban yihiin so waxaa fiican inay ka fiirsadaana fiican maadaama aad khibrad u leedahay arrimaha ee soo galootiga waa sidee rajada dhalinyarada soomaalida ah ee weli aanan sharciga la siinin xuseen markay imaato sharci la siinayo kulli differentay kala yihiin waxaa jira dhalinyaro oo kuwii oo ameerika kasoo galay oo ameerika iska dhiibay ameerika laga diiday kuwaas rajadooda way ka fiican tahay kuwa oo kenya ka imaadaanoo ama etoobiya ka imaadaan ama jabuuti meelahaas ka imaadaanoo oo inta ku imaadaan visitor ku imaadaan qolo badan oo ila soo xiriirtay iku erboorka joogaan aa lagu dhahaa isdhiib ama noqo so waxay sameeyaan way issoo dhiibaan waddankeena soo galaan laakiin haddaa la eego dadki kaa horeeye a always example ku noqonayaan so kuwii ka horeeye meeshay mareen kuwaana hadda imaanayana marayaan ugu dambayntii adigoo iisoo koobaya maxaad kula talin lahayd kuwa hadda soo xirxirinaya ee doonaya inay dalkan kusoo galaan baasaboorro ajnebi ah iyagoo raba inay magangelyo ka helaan dalkan canada timekii oo lisdhiibi jiray oo qofka sharci lagu siin jira timekaas waa laga baxay canada dowladda canada markay fiiriso kenya kenya ika xiriira kal jiro ee kala saxiixdeen oo noises badan oo kenyan ah aa la keenay gobol la dhahay nova scotia so wadanka canada wadan oo xariir la leeyahay haddee noqoto ee dadkooda bataane isdhiibaan de markaas labada wadama war hadlayaan and also kenyana waxa waaye wadan oo nabad leh waay maanta wadan dhib ka jira ma ahan wadan cansuurinimo oo jira ma ahan so wax oo qof sheegan karo oo sharci lagu siin kara badanka maba jiro waxa anigao advicekeyga wuxuu ahaan lahaa hadalka da soo koobiya waxay ahaan lahayd inaa wadankan hadaa rabtid hadaa rabtid nolol inaa ka samaystid oo imaatid programs fara badanaa jiro oo si sharciyeysana wadan ku imaan kartid so badan waxaa fiican qaf oo khibro u leh ama lawyer or in good standing labadaas inaa only la shaqaysid inay kaa cawiyaan inaa nolosha canada program kusoo immigrate geysid